wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maamulka puntland maxamuud sheekh ciid ayaa deegaanka rubriyaad ka dhagax dhigay dhismaha cirbiyo laga hirgelinayo deegaankaasi oo ka tirsan gobolka bari munaasabada dhagaxdhigga cirbiyoodka waxaa wasiiru dowlaha ku wehlinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland iyo qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka rubriyaadda maxamuud sheekh ciid wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland oo dhagax dhigay cirbiyoodka ayaa ka warbixiyey quruxda badan oo dhagax daafuurka dhagaxa ku dhigayno celbiyoodka loo qodahayo deegaanka kobriyaad oo ka mid ah degmada isku sugan ee gobolka bari ee puntland marka hore waxaan umahadnaqayaa allah subxana wataala marka labaadna dadka deegaanka degmada kobriyaad oo sida diira noogu soo dhoweeyey waxaan kaloo u mahad celinahayaa ururka lions club oo mashruucan bixiyey fanka waxaan kaloo mahad celinaya hay-adda mataqaana enji engineering mashruucan fulin doonta oo farsamada oo rigan iyo mataqana staafkiisa oo engineer barma iyo raggiisa waxaan kaloo mahad celinaya cid kasta oo ka mataqana ka qayb qaata mashruucan fududayntiisa mataqaana inuu goobtan soo gaaro oo bilowga hirgelinta maanta u bilowdo oo ugu horeyso dowladda puntland iyo mataqaana hay-adda amniga iyo maamulka oo door weyn ka qaatay inaan meeshaan soo gaarsiino mataqaana xagga xiriidhinta iyo mataqaana iyo tansiiqa coordinationka mataqana dadka deegaanka iyo mashruuca iyo isku xirkiisa iyo sugidiisa iyo inay meeshaas soo gaaraan wafdigu kuwa ajnabi iyo kuwa sokeeya labaduba qaar ka mid ah xubnaha goobjoogga ahaa munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey hirgelinta ceelbiyoodkan waxaa weeyaan muhiimadda ugu weyn oo aan maanta meeshaa isugu nimid waxa weyaan ceelkan laga qodayo kobriyaad oo ah meel maaragtay de waxaa la dhahaa badanaaba aagga oomanaha ahoo berkadaha keliya ku tashada bay ahayd muhiimadda marka aniga aan ka hadlayo waxay tahay maadaabaan ahay caafimaadka badanaaba aan ka shaqeeyo biyuhu sideedaba waa nolosha bini aadamka waa noolahu wuxuu ku noolyahay biyaha lambarwanka ah waxaa kaleeto ay maxay ahayto ay aad u saacidaa biyuhu maxayto caafimaadka meelaha biyola'aanta waxyaalaha lagu garto waxaa ka mid a maxayto waxaa ku dhacaya dadka maqaarka xanuun maqaar xarunka aba ku dhacaya oo keliya xanuun baa ku dhacaya maxayto xanuunno laga qaado nadaafad darradaa ku dhacaysa waxaan maanta halkaan joognaa inaynu dah furayno ceel degmada tan aynu joogno gobriyaad ceelkaasoo meelo dheer inoo ka yimi oo dadkii ilaahay loo soo khasbay oo hawshaan galay oo intaas soo waday ay maanta goobjoog yihiin samafale mursal ismaaciil ciise oo deegaamada tan ama gobollada tan aynu joogno shaqo badan ka qabtay ilaahay ajarka ka siiyo shirkaddaas uu madaxda u yahay oo laayon kilaam insha allah waxaan rajaynaynaa ilaahay maadaba halkan isugu nimi inaynu ka raadino biyo marka ugu horraysa inuu ilaahay biyo inaka siiyo innaguna aan juhdi iyo maaragtay gelinno ilaahay maaragtay la kaashan si kastaba cirbiyoodkan laga dhagax dhigay deegaanka rubriyaad ayaa muhiim u ah dadka iyo duunyada ku nool deegaankaasi